macluumaadka ay v o eeda heshay ayaa muujinaya in ilaa bartamihii bishii diisembare lasoo dhaafay iyo wixii ka dambeeyey ay soo xoogaysanayeen falalka kufsiga iyo waxyeelada kale ee loo geysanaya haweenka ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab kuwaasi oo ay ugu sii badan yihiin haweenka deggan xerada ifa laba warbixintan ayaa lagu faahfaahiyey maalmo iyo saacado kala duwan oo tacadiye loo geystay haweenka iyo carruur da'yaryar oo aanay ka maqnayn rag dhallinyaro ah oo iyagana dhibaato lasoo gaadhsiiyey waxaanay warbixintu sheegtay in lix iyo labaatankii bishii diisembar abbaara sideedii fiidnimo saddex nin oo hubaysani ay weerar ku soo qaadeen dad degan xerada ifa laba gaar ahaana qaybta loo yaqaano ewan halkaasi oo ay toogasho ku dileen wiil dhallinyaro ah kadib markii uu isku dayey inuu dablaydaasi ka celiyo gabadh yar oo lix iyo toban jir ah oo ay kufsanayeen iyagoo islamarkaasina boob u geystay haweenkaasi oo la sheegay inay ka qaateen qadar lacaga iyo telefoonka gacanta siddeed iyo labaatankii bishii diisembar isla sanadkaasi labada kun iyo labiyo tobanka abbaara sagaalkii iyo barhkii fiidnimo saddex nin oo hubaysan ayaa weerar ku soo qaaday isla xeradaasi gaar ahaan qaybta loo yaqaano ketri waxaanay kufsadeen gabadh yar oo da'da tobaneeyaha ku jirta maalintii xigtay ee sagaal iyo labaatankii bishii diisembar waxaa kale oo xerada ifa laba lagu kufsaday haweenay shan carruura leh oo uu nin hubaysani ku soo weeraray xilli ay gurigeeda ku sugnayd iyadoo u diyaargaroobaysa salaada cishe
jooga igu imaaday gabar oo maqribka laga soo baxay ninka oo burcadka ah markii is ii imaaday wuxuu yidhi ninkaaga aaway ninkii ma jooga baan ku idhi waa waana aniga waan socday wax ciyaalkan wax siinaayey wuu iga soo dababooday xijaabku i qabsaday waan u siibay waan cararay cid agteyda baan ku dhex dhacay ciddii markaan galayaas haddana iga soo laabtay ciyaalkii meelaha boodkooda uu ku wareeganayo uu fariistay xoogaa markan cidihii joogo cidihii soo baxay raacayr cidihii raac wayn cabsadeen kusoo laabtay ciyaalka meesha iga joogaan kusoo laabtay ciyaalka markaan ma imaaday oo soo soo socdaan arkay gurigaan isku xiray gurigii qawqawsi qawqawsi marka wax garan waayo aan ka furi waynay uu iska tagay xoogaa markaan joognaas oon cishii la joogaan soo baxay cishaha bal usoo baxay oon salaada allakama tegi kari cishii usoo baxay oon musqusha intaan aaday aan soo laabtay musqushii iyo guriga dhexdooda wuu istaagay musqushii markiin ka soo laabtay musqushii guriga dhexdoodii istaagan yahay anaansana garanwayna ordi waaye guriga orad ku galan dhiitaeda dhexda igu dhegay meeshuu igu kufsaday waa tahay marka ninkii haddii aad aragto wejigiisii miyaad garanaysaa wallaahi ma garan karo waxaan garanaya ma aha mana wa qof cabsi ku taagan tahayna hadee habeenima aan joogna mugdaynaheedo ma ma sax uma fiirin kare ma fiirin wejigiisi mana garanayo hadda nin gaabanoo xoog badan oo ah oo jilfax badan oo wasaq badan dad miyaanay kul kuugu dhadhoweyn guryaha dariskaaga miyaanay daddeganayn meesha ma keligin baad degan tihiin abbaay waa la cabsanaya burcad habeeni maa wax umay dhicaysa moobeelaha umay gurinaysa marka hore wax ma kufsanayni kufsaniyada anaa igu bilowday marka wax soo baxay iyo wax iska dhaqaaqayma walaalkaa hadduu kumaqlayd qaylaysa kuma soo baxay wallaahi oo maskaxda caadi ma aha waayo oo niminka waxaa la yidhi ayaga oo wareeganaya cudur xun bay qabaana la yidhi oo dadka iskaga reebayaan waa islaan la yeelanayaanba cudurkaasay iskaga reebayiin baa la yidhi marka wallaahi oo maskaxdayda caadi maaha waa fikrad badan maahay galay walaac badan koob iyo soddonkii bishii diisembar abbaara sideedii iyo barhkii fiidnimo saddex nin oo hubaysan ayaa sidoo kale soo galay xeradaasi gaar ahaana qaybta loo yaqaano elfor boob iyo dhac kadib waxay halkaasi kufsi ugu geysteen hooyo saddex carruura lahayd bishan janawari labadeedii sanadka labada kun iyo saddex iyo tobanka ayuu sidoo kale fal aad u fool xun oo kufsigii ka dhacay xeradaasi kadib markii koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo saddex nin oo hubaysan oo sita qoryaha loo yaqaano a k forty seven ay xeradaasi soo galeen islamarkaana ay kufsadeen haweenay ku nooleyd qaybta loo yaqaano i for xilligaasi oo uu goobjoog ahaa ninkii haweenaydaasi qabay waxaanay ninkaasi u dhiibeen toosh iyagoo ku qasbay inuu ku ifiyo xaaskiisa oo ay kufsanayaan weeraradaasi xadgudubyada ayaa si istaba jooga uga socday xeryahaasi maalmihii isxigay ee lixdii toddobadii iyo siddeeddii bishan janawari waxaana la sheegay in ugu yaraan saddex dumara lagu qaaday weeraro kufsiya si aynu haddaba u ogaanno saamaynta ay tacdiyadaasi ay warbixintu sheegtay ku yeesheen haweenka ku nool xeryahaasi waxaan khadka telefoonka ee xerada ifo kula xidhiidhay mid ka mid a haweenka xeradaasi ku nool walaalay horta aniga dumarka qaxootigan ka mid ahay waxaan kuu sheegayaa dumarka meeshan jooga way ku dulman yihiin sababta ay tahay kufsiga dumarka lagu sameeyo wax quman ma ahan maamo sagaal cunug dhashay ee da-dii sagaalaad umulle afar habeen dhalan ayay isu daba martay toban nin oo qoryo maamadii ayaday si xun baa loo kufsaday kufsiga asiga ahaa ayay u dhimatay dadkan waa dad soomaali kamida wayna hubaysan yihiin iyo kuwo iyaga la socdo staff ahoo hub la-aan ahoo u garaaca carruurta iyo naagaha waad la socotaa niman naagaha qabeen qayb ka mid inay ku dhinteen naagtiisa asagoo la kufsan rabo ilaa maad aniga idisha naagtayda ma kufsanaysid le ama xabad lagu dhuftay ee lawada toogtay ilaa saddex nin way jiraan nooca lagu toogtay geesta kale waxaa jira haween iyagana kufsi loogu geystay xerada ifa laba iyo ifa saddex oo ka warbixinaya dhibaatooyinkii soo gaadhay haa farxiin maxamed aa layidhaha aniga ifatri titu waan degana walaalay waxay igu dhaceen ii dhibaa igu dhacay waxaa waaye qof haamilahaan ahay lix biloodaan ahay anii laba nin bay ahaayeen gurigay noo soo galeen ninkaygiina qaray baa lagu qabtay anigana waa lay dili waal haa labada nin buu eegooyen aniga saa-ida xanuunka sidii weli maba iga kala tegin ba aniga qoriga wuu ila dhaciye waa tay bal iigu dhiib gabdhaha kale mid ka mid ah oo gabdhaha la kufsaday ah haa haye abaayay aniga horta waxaa la yidhaha shamse ismaaciil cali shakshanti baan nahay ma garatay section t baad degan tahay haa markaasey wax kuugu dhaceen bal shamsaa iiga waran aniga horta waa laba nin baa iisoo galay oo indhaha xiran qori bay igu qabteen gabar yaroo ii joogta i weydiiyeen wiilkayga ay qori ku qabteen aniga ilaahay waxba igama gaarsiinin nabruun bay nagu dhudhufteen waana naga soo baxeen ma garatay marka gabadhaadeer intay jirtaa waa ku yaroo oo afar iyo toban jir ah aniga nabra igu dhudhufteen ma ogi waxay i gaarsiiyeen oo kale malaha ilaahay baa iga waday gabadha hadda kula hadlaysa labadii gabdhood oo kula hadlaysay tii horeysay ayaa iyadoo xaamilaha dariskayga ay ahayd gabadhaasay aad dhibaato ugu geysteen ma garatay u sheegnay ciidamada waxba kama qaban hayaan waxay nagu dhahayaan adinku soomaali baad isla tihiin dhibsi xagga unbaad intana ka wadaan haddee soomaali maxaan ka qaban karnaa ma ma wax kale idinku soo duulay sidaasayna dhahayaan waana run oo dadkii waa soomaali af soomaali bay ku hadlahayeen falalkaasi kufsiga ee lagula kacayo haweenka soomaalida ee ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab ayaa la sheegay inay maalinba maalinta ka dambaysa soo xoogaysanayaan amaba soo badanayaan iyadoo aan loo kala aaba yeelin da' kasta oo ay haweenkaasi yihiin oo ay ku jiraan gabdho yaryar oo aan qaan gaadhin